madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay ku-xigeenka madaxa xafiiska un ee soomaaliya oo booqasho shaqo ku yimid jubbaland iyadoo ay sidoo kale kulanka ka qayb galeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha caafimaadka biyaha iyo mas-uuliyiin kale socdaalka sarkaalka sare ee ka socda xafiiska un ayaa la xiriira sidii uu ugu guurgeli lahaa arrimaha bini'aadanimo ee ka jira deegaanada jubbaland maadaama ay fatahaadihii el niino saameyn baaxad leh ku yeesheen dad badan oo ku nool jubbaland marka uu kulanku soo illaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland maxamed cismaan jaamac waxa uuna sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii kulanka diiradda lagu saaray bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaana soo noo yimid wafti uu hogaaminayo ku-xigeenka oja masariin iyo wakiilka jubbaland u jooga oja kaas oo lagu qaabilay aqalka madaxtooyada ee jubbaland wuxuu ku qaabilay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro ka kooban wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waftigaas oo laga wada hadlay arrimaha bini-aadinimada ee soomaaliya gaar ahaan jubbaland maadaama ay dhibaatooyin badan ay ka jireen jubbaland fataahadihii iyo dhibaatooyinkii ay keeneen haddana la filayo oo laga degayo biyo iyo fatahaado kale kaa oo ay si wanaagsan ugu wada hadleen waxaa kaloo ay ka wada hadleen deeqaha soomaaliya qeybta jubbaland aan ka lahayn iyo iyo wada shaqaynta isku xirka iyo isku duburidka jubbaland kaa oo ku dhammaaday is-afgarad wanaagsan waftigan oo uu joogi doono laba maalmood safarkiisa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wixii dowladda iyo ay ku wada hadleen ay fuli doonaan qeybta doonariska qeyb waxaa ka ahaa sukuuridka hay-adaha samafalka in ay jubbaland oo dhan ay sukuuridkeeda ay ay yihiin mid wanaagsan laguna shaqayn karo lana tegi karo goobihii la xoreeyey oo kale ay waraysi ay ka qaadeen oo ah ay naga weydiiyeen waxyaalaha ay u baahan yihiin oon ka wada hadalnay wuxuuna ku dhammaaday isfahan